بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الصلاة في الثياب الحمر وأبو جواز صلاة صلاة بنانا شديدي أيوب باب يهي في الثياب دركي إن لقوتو كذا إن بنانتا هي دركاس الحمر ee guduudnaa bacdu salaf ayaa diiday marada guduudan sheekhu marka raximah ullahu tacaala wuxuu inoo sheegay nabigeenna inay ka sugnaatay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dhar guduudan inuu salaada ku tukaday oo midabyadu aysan dhib lahayn ama madow ha noqdo ama caddaan ama guduud laa farqa bayna alalwaan midabyadu wax farqiya ma lahan salaada marka la tukanayo qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah اllahu tacaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar waa bundaar albasriyu hiqatu habtu qaala xadaana cabdiraxmaan cabdiraxmaan bnu mahdi isnaadka labaad haduu dhaho xasbuna allah nicma alwakiil xadaana cabdiraxmaan bnu mahdi albasriyu hiqatu اlxuja qaala xadaanaa sufyaan cabdiraxmaan mahdi iyo sufyaan hadday israacaan waa thawri markaa sufyaan thawri aa loola jeeda xadaanaa sufyaan thawri can cawn bni abi juxayfata wa huwa kuufiyun hiqa can abiihi aabihiisoo saxaabi abi juxayfa ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu عalيه wasalam kharaja wuxuu ku soo baxay fii xullatin isku joog isku jooggaasoo xamraa guduudan dhar isku joogoo guduudan uu ku soo baxay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam farakaza wuxuu mutay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam canasatan takay ushii takaygaahuu meesha ku mutay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam yacni sutruu ka dhiganaa rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka aleyh canasada fasallaa ilayha canasada xaggeedii ayuu salaaddii ula u tukaday rasuulku sala allahu alayh wasalam yamuru xaal ay marayaanoo xaggeeda u tukaday min waraa'ihaa waraa'i sutra sutradaas canasada ah gadaasheeda waxaa marayay alkelbu waalmar'atu waalximaar markaa waraa'a sutray marayeenoo wax dhib leh xataa khushuucii iyo midna maaragtaahay ma dhimi karaan xadiidka marka meeshuu ka deliishanayo sheekha waxaa weye kharaja fii xullatin xamraa dhar isku joogahoo guduudan uu rasuulku salى الlahu عalيه wasalam ku soo baxay salaadna waa ku tukaday dharkaasuu salaad ku tukaday rasuulku salى الlahu عalيhi wasalam xadiisku waa xadiis صaxiixa qaala abu cabdiraحmaan النasaaئي raximah اllahu taعaalى asalaatu fi shicaar jawaasu salaati salaada banaanaashadeedii weeye fi shicaari dhar hoosaadka lagu tukado inay bannaan tahay dharka hoos laga qaato ereygan shicaarka asal ahaan luqada waxaa la yidhaha maa weliya اljasada min aلhiyaabi maa weliya aljasada waxa jirka la xidhiira oo min ahiyaabi dharka ah sida go-i habeenkii la huwanayo oo kale iyo waxyaalaha jirka toos ula xidhiira waxaa la yidhaha shicaar walidaalika xadiidkii bukhaariga waxaa ku yimid alansaaru shicaaru waannaasu dithaar inuu nabigu yihi salى اllahu alيه wasalam alansaaru shicaar ansaartu shicaaray ii yihiin yani xogtaydii hoose wo xogtaydii hoosoon jecelahay ka wadaa rasuulku salى اllahu alيه wasalam waannaasu dithaar dadka ansaar ka soo harana waa dithaaru marakoraad wa dadka kaleo ansaar ka soo harana waa marakoraad iyagu mara hoosaad weeye xogtaydii aad aan u jecelahay wayul ansaar marka shicaarka waxaa weye luqa ahaan waa maa weliya aljasada min ahiyaab marka wax walba oo jasadka la xidhiirsanayo mara hoosaadka in lagu tukan karo go-i iyo wixii la midka ahaa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعala akhbaranaa camru bnu mansuur النasaaئiyu hiqatu habtu qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmelik albasriyu hiqatu habtu قال xdثna يحyى بن سعيid wa qdاn qال xdثna jاaبir بن صبح wa bصriي صdوq qال سمعت khلاص بن cمr الbصriي ثiqة yquل سمعت عائشhaةa تquل waxay tihi umna cاaئشha kuنت أna وrasuul الlah aniga iyo rasuulka ilaahi salى الlه عليه وsلم waxaan ahayn abوlqاsim ah rasuulku salى الlه عليه وsلم في الشhicاar الwaaxid aan ahayn hal go oo keligiisa marhoosaadkaas halkaa go-a ayaan ahayn walxaal ana aniguna xaa'idun aan ahay daamith waa min baabi ta'kiidi lilxaa'id oo macna alxaydu anoo xaa'ida aan hal go aan ku wada jiifanaynay rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh fain asaabahu rasuulka sala allahu alayh wasalama fain asaabahu ay shicaar go-aas minii xaggayga shay-un hadday wax ka gaaraan shay-un min addami wax dhiiga haddii go-i ay gaaraan hasala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu dhaqayay maa maxal maxalkaasoo asaaba shaygu hu maxalka uu asiibay lam yacduhu maxalkaasna kama gudbaynin oo meel kale ma mayrayno meesha dhiiggaas unbuu nabigu ka mayrayay sala allahu alayh wasalam go-a ilaa hayrihi maxalka hayrkiis uma gudbaynin meesha nijaasadu taabatay uun unbuu dhaqayay ee meel kale ma dhaqaynin rasuulku sala allahu alayh wasalam wa sallaa fiihi fi shicaar waa maxalushaahidka meeshuu masalada kaga socdo halkaasu shicaarkaasna waa ku tukaday rasuulku sala allahu alay wasalam go-aas uma yacuudu maci aniga micigaygu ila soo laabanayay oo jiifka u soo laabanayay acbaar markuu nabigu tukado salى اllahu wasalam wabaaraka calayh fain asaabahu shicaarkii go-i minii xaggayga shay-un wuxuuna hadday gaaraan facala midla dalika lam yacduhu ilaa gayrihi sidii oo kale uu samaynayo lam yacduhu maxalkaas kama gudbayno ilaa gayrihi hayri اlmaxal uma gudbayno meel kale ma mayrayne meeshii nijaasadu gaartay uun ayuu mayrayay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam xadiiskuna waa xadiis صaxiixa qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala asalaatu fi lkhufayn jawaasu salaati salaada banaanaashadeedii ayuu u baab yahay fi lkhufayni labadii khuf in lagu tukan karo banaanaashadeedii khufaynka masaxoodii sheekhu muqadamada kitaabku noogu soo sheegay axkaamtoodii iyo mabaaxistoodii halkan sheekhu wuxuu noogu sheegi khufaynka in salaada lagu tukan karo in kaana daahirayn oo hadday hadday daahir yihiin waa lagu tukan karaa qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah llahu tacala akbaranaa moxamed bn cabdilacla waa sancaanigii basrina wuu ahaa basrana waa deganaan jiray sheekh sancaaniyun basriyune saa isku raaciyaan mararka qaar culimmadu sancaaniyun basriyun hiqatu qaala xadaanaa khaalid isnaadkii labaadu dhacay waa khaalid ibn اxaari basri iq weligii sidaas kitaabka noociisa khaalid ibn اxaari اlbasri hiqatun habtun qaala xadaanaa shucbat ibn اxajaaj amiir اlmuminiin fi lxadiisi ahiqatu اlxuja can sulaymaan waa acmashkii sulaymaan ibnu mihraan almashhuur bacmash waa kuufiyun hiqatun habtun muqriun kabiir qaari weyn can ibraahim ibraahim ibnu yaziid naqaci alkuufi waa faqiihu ahli lkuufati hiqa can hamaam hamaam ibn اlxaariث ibnu qays alkuufiyu hiqaة اlcaabid qaala ra'aytu jariiran saxaabigaasaan arkay jariir jariir bn cabdilaahi ayaan arkay baala xaaluu kaadiyey jariir ayaan arkay uma markuu kaadiyey kabacdi dacaa wuxuu u yeedhay bimaa-in biyo ayuu u yeedhay fatawada'a biyihii ku weyse qaatay saxaabigii wa masaxa calaa khufayhi labadiisii khufna wuu masaxay uma markaa kabacdi qaama waa istaagay markuu weyse qaatay fasallaa waa tukaday saxaabigii fasu'ila can daalika shan shanigaasoo khufaynka yacni uu ku tukanayay ayaa markaas la weydiiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi jariir ra'aytu الnabiya salى اllahu wasalam wabaaraka calayh sanaca midla haada aladii sanactuhu ayuu la jeeday habkan anigu aan sameeyey nabigan ku arkay asagoo khufaynka masaxay oo khufaynkiina nabigu ku tukaday salى اllahu wasalam wabaaraka calayh rasuulkan ku arkuu yidhi xadiiskuna bukhaari saxiixiisa ku wariyey riwaayada daahirkeeduna waxay tusinee annahu sallaa fi lkhufayn لأnنه kاana طاahirayn طaahir ay ahaayeeno falow naزcahumaa baعda الmasxi hadduu siibi lahaa lawajaba gaslu rijlayhi hadduu baعda اlmasxi uu siibi lahaa lugihiina dhaqay markaa ku qasbanaan lahaa luguhu dhaqi lahaa saxaabigu lugaha ayuu dhaqi lahaa marka qaala abu cabdiرaحmaan النasaaئي raximه الlahu taعalى asalaatu fi naclayn jawaazu salaati salaada banaanaashadeedii ayuu u baab yahay fi naclayni kobihii in lagu tukan karo in kaana daahirayn waa sidii kufki kobuhu hadday daahir yihiin inay bannaan tahay in lagu tukado xadiiskeedii iyo deliilkeedii uu sheekhu noo sheegi raximah اllahu tacaala qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu taعala akbaranaa camru bnu calin waa ibn اlbaxrigi albasriyu hiqatu habtun can yaziid ibnu zurayc waa basriyu hiqatu habtun iyo wakasaana bna mudar albasriyu dariir indhoolu ahaa basri indhoola hiqa qaala xadaanaa abu maslama wasmuhu abu maslama magiciisana saciid ibnu yaziid ibnu maslamata basriyu hiqatun sheekhaaba derajadiisa iyo gobolkiisiiba sheegay qaala saciid wuxuu yidhi sa'altu anas bna maaligan weydiiyey akaana rasuulullahi ma ahaa jiray salى اllahu alayh wasalam yusallii fi naclayni labada kobood rasuulku salى اllahu alayh wasalam ku tukan jiray qaala nacam xadiisku waa xadiisu shaykhayn waa xadiiskii bukhaari iyo muslim labadubay warinayo saxeenkan kusoo qaadanay ibnu badaal xadiiskan markuu sharxayay wuxuu yidhi macna alxadiisi cinda alculamaa xadiiskaa nabigu salى اllahu alayh wasalam kobaha uu ku tukado ka sugnaaday macnaha culimmadu ay ku macneeyeen idaa lam yakun fiihimaa najaasatun haddii wax najaaso aysan kubuhu lahayn falaa ba's falaa ba'sa bisalaati fiihima haddii najaaso aysan lahayn wuxuu yidhi baas ma lahan in lagu tukado ibnu daqiiq ilciid isaguna xadiiska markuu sharxayo wuxuu yidhi laa yenbagii an yu'khada min hada alxadiisi alistixbaabu ma haboono xadiiska in laga fahmo sunno inay tahay kobaha in lagu tukado yacni waa jawaasaa loola jeeda jawaaz waa min baabi aljawaaz weeye min baabi sunnati walistixbaab in loo fahmo ma habboonuu yidhi lagu cibaadaysto cibaadaba looga arko ilaahay loogu dhowaanayo kobaha ku tukashadooda in la leeyahay waa cibaado oo ilaaha loogu dhowaano fadiilo khaasay leeyihiin ma ahan in xadiiska loo fahmo yidhi ibnu daqiiq ilciid lianna daalika laa yadkhulu fi lmacna almadluubi fi salaati wixii salaada laga rabay munaasib uma ahanuu yidhi kobahani munaasib sunnooyinkii salaada loo sunnaynayay munaasib uma aha marka waa min baabi iljawaaz mas'aladu hadday daahir yihiin u kala jeedaan xadiisu shaykhayn waa xadiis qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala ayna yadacu imaamuna calayhi idaa sallaa binnaas ayna xaggee buu yadaculimaamu imaamku xaggee dhiganan calayhi labadiisa kobood idaa sallaa binnaasi dadka hadduu salaada tujinayo kobihii xagguu dhigan kobihii hadduu u baqayo oo tuugo iyo faasiqiin iyo waxuun faajiriin ay jiraan oo kobihii in laga qaato uu u baqayo xaggee kobihiisii uu dhigana imaamkii dadka salaada tujinaya isagu hadda sheekhu wuxuu ku qeyday nasaa-i mas'alada imaamkuu ku qeyday ee ma'muumintii kama uusan hadlin imaamka unbuu ku qeyday lianna alma'muuma gaaliban can yasaarihi axad gaaliban qofku hadduu ma'muum yahay bidixda qofaa un ka xigsadan inta badan ama imaamku isagu meel gooniyuhu taagan yahay imaamkii meel gooniyuhu isagu taagan yahay qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah اllahu taعala akhbaranaa cubaydاllahi bnu saciid cubaydullahi bnu saciid asaraksi ahiqaة اlma'muun wa shucayb bnu yuusuf annasaa'iyu hiqatu can yaxya qadaan wey marka noocaas oo kale hadduu noqdo xelqadaan can ibni jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj almakiyu hiqa qaala ibnu jurayj wuxuu yihi akhbaranii moxamed bnu cabaad almakiyu hiqatu can cabdillahi bni sufyaan almakhzuumi ahiqatu can cabdillaahi bni saa'ib ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam sallaa yowma alfatxi maalintii furashada fatxilmaka loola jeedaa maalintii furashada waa maalintii fatxulmaka maka markuu furanayay rasuulku salى اllahu alيه wasalam sanadkii sideedaad ee taariikha hijriga fawadaca sallaa rasuulku yowma alfatxi yuu tukaday rasuulku salى اllahu alيه wasalam fawadaca naclayhi can yasaarihi labadiisii kobooduu watay rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu dhigay dhinaca bidixdiisa waa meeshuu masalada ka rabo sheekhu masalada meeshuu xadiis ka deliishanaya imaamku kobihiisii dhinaca bidixda ah inuu dhiganayo waa habkii nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu sameeyey marka imaamka haddii sidaas ay noqoto bidixdu sidaa u dhigan ma'muumkii naftiisa waxaa weeye ma'muumkii in lam yakun bijaanibi اlma'muumi axad fayadacu naclayhi kalimaam waa sida imaamkao kale haddii ma'muumkii bidixda qof aysan ka xigin asna bidixdu dhigan leanna waxyaalaha aan habbooneyn bidixda la xijiyaa waxyaalaha habbooneyn kobay kobihii maadaama nijaasaadka waxyaalaha lagula soconayo bidixda munaasib waa in la dhigo ee midigtu munaasiba ma ahan marka isagana ma'muumkii haddii wax markaa bidixda ka xiga aysan jirin oo dad uu ku dhibayo isaguna ma'muumku waa kal imaami oo kale masalada uu kala mid yahay oo wuxuu dhiganaa dhinaca bidixda haddii marka dhinacyada dhan laga xigo muxuu samayn fa huwa yadacu bayna rijlayhi labadiisa logood inta u dhexaysa ayuu markaa dhigan xadiiثkuna waa xadiiث صaxiixa qaala abu cabdiraحman النasaaئي raximah اllahu taعala kitaabu اlimaamati haadaa midkan kitaabu axkaami اlimaamati imaam noqoshada axkaamteedii axkaamta kitaabkeedu sheekhu markuu soo dhameeyey kitaabu اlmasaajid iyo kitaabu اlqibla labadii kitaabba axkaamtoodii uu ka soo baxay halkan sheekhu wuxuu ka gudageli kitaabu axkaami اlimaama imaam noqoshada axkaamteedi dadka marka imaam loo noqonayo salaada la bixinayo qofka imaamka noqonaya axkaamtiisii qال abو cبدالرحمن النسائي رحimه الله taعالى ذikr الإmاmaة والجamاعaة إmaamaة أhلi العilm وأhلi الفضل baabu dikri الإmaamaةi imaamada ka sheekeynteedii u baab yahay والجamاعaةi جamاacada ka sheekeyn بmacna الxikaayo jamaacada axkaamteedii iyo imaamnimada axkaamteedii oo laga sheekeeyo u baab yahay imaamaةi أhلi الفضل imaamati مashruuعiyaةi imaamaةi أhلi العilmi وأhلi الفضل dadka أhluلcilmiga iyo أhluلفadliga imaam noqoshadooda jidaynteedii u baab yahay oo qofka imaamka noqonaya waa inuu ahlulcilmi yahay waa inuu ahlulfadli uu yahay fadliga waxaa loola jeedaa alwarac waalcibaada qof cibaado iyo xalaal meerad lagu yaqaano waa inuu yahay qofka mas-uuliyaddii qaadaya qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعala akhbarana isxaaq bnu ibraahim bnu rahawey alxandali almarwasi wahanaad bnu sariyin alkuufiyu hiqatu can xusein ibni caliyin wa xusein ibnu cali ibnu اlwaliid alkuufiyu waa muqri kabiir qaari weyn wey wahuwa hiqat caabid can zaa'idata wa zaa'idata bni qudaamata alkuufiyu hiqatu can caasim almuqri'u alkabiir waa muqri weynaa isaguna caasim ibni abinejuud alkuufiyu almuqri waa saduuq lahu awhaamun laakinahu xujatun fii cilmi alqiraa'aat cilmiga qiraa'aadka xujuu ku yahay cilmiga xadiiskana mansiladiisu waa saduuq lahu awhaam walaysa hada alxadiisu min awhaamihi wa huwa xujatun fi lqiraa'a can zirin wa huwa zir bnu xubayshin alkuufiyu hiqatun jaliilun mukhadramun waa nin hiqaaho weyn mukhadram can cabdillaahi marba isnaadku kuufi hadduu yahay cabdullahi bn mascuudu markaa noo noqon can cabdillahi bn mascuud qaala wuxuu uhi cbdullahi bn mascuud lamaa qubida rasuulullahi rasuulka ilaahi markii la qibdooday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qaalat ilansaaru ansaaru waxay tidhi minaa amiirun wa minkum amiirun ansaar saasay yidhaaheen minaa xaggeenna haddaan ansaar nahay amiiraa ka ahaanay nin madaxaa xaggeenna ka ahaanay wa minkum muhaajiriin xaggiinnana amiirunaa ka ahaanayo waa amiirnimada ha noo qaybsanaatay yidhaaheen reer muhaajiriinna amiir ansaar xaggoodana amiiraa laga keeni saasaan xilka ku qaybsanaynaa yidhaaheen faataahum waxaa u yimid ansaar cumar sayidunaa cumaraa u yimid faqaala sayidunaa cumar wuxuu yidhi alastu ma ahayntin miya taclamuuna inaad og tihiin anna rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيyه wasalam qad xaqiqa amara abaa bakrin inuu amray an yusalliya biاnnaas warmaadinkan ogeynuu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam ummadda iyo saxaabada dhan abubakar inuu ku aaminay salaaddii iyo cibaadadii oo ra'sulcibaado ah inuu ku aaminay see adduunyadiinnii ugu aamini la'dihiin wey marka adduunyadiinnii iyo hoggaankii adduunyada oo khasiiskaa iska ahaa iska liitay see ugu aamini la'dihiin nabigaa ku aaminay sala allahu aleyh wasalam ra'sulcibaada cibaadada madaxeeda iyo salaaddii ku aaminay alastu ma ihdin miyaa taclamuuna inaad og tihiin anna rasuula llahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam qad xaqiiqe amara abaa bakrin an yusalliya binnaas so sidaa ma adina ogidin wey oo marka maxalushaahidku sheekhu masalada uu ka deliishanaya waxaa weeye abaa bakrin an yusalliya biاnnaas imaamatu ahli اlcilmi wa ahli اlfadli dadka markaa jamaacada ugu cilmiga roon oo ugu fadliga roon qofkaasaa ku habboon imaamnimada fa ayukum kiine ayuu yidhi sayidina cumar tadiibu nafsuhu naftiisu ay diib ku noqonayo ku wanaagsanaanay an yataqadama abaa bakr inuu ka hormaro yaa maantay qalbigiisa siin karo ka dhaadhicin kara abaa bakr inuu hor istaago abaa bakr inuu hor istaago yaa qalbigiisa ka dhaadhicinayo qaaluu waxay yidhaaheen markaas saxaabadii nacuudu billaahi an nataqadama abaa bakr ilahan ka magan gelnay abubakr inaan ka hormarno mar haddii nabiguba hormariyey khayru khalqillahi u hormariyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ilaahan ka magan galnay inaan u aragno inaanu ka horayno marka abubakr aan ka hormarayno xadiidku waa saxiix infarada bihi nasaa'i oo nasaa-i iyo xadiiska la gooni noqday waana saxiix asalaatu maca aimati اljawri xukmu salaati salaadda xukunkeedii u baab yahay maca aimati اljawri hogaamiyaasha jawrka salaad ma lala tukan karaa hogaamiyaasha jawrka wuxuu la jeedaa madaxda shacabkooda jawr kula dhaqmaysa cadaalad aan ku hogaaminayn dadkaa salaad ma lagu xihan karaa imaamku hadduu yahay imaam jaa'ira uu yahay salaad ma lagu xihan karaa masaladeedu rabaa sheekhu inuu ka hadlo xukmu salaati salaadda xukunkeedii ayuu u baab yahay maca aimati اljawri jawrka hogaamiyaalkooda micigoodana salaad lala tukado xukunkoodii ayuu u baabiyay qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah اllahu taعala akhbarana ziyaad ibnu ayub huwa baqdaadiyun hiqat xaafid qaala xadaثana ismaaciil ibnu culaya wahuwa basriyun hiqat xaafid qaala xadaثana ayub asakhtiyaani can abi اlcaala can abi اlcaaliyati اlbara wahuwa basriyun hiqat qaala bara wuxuu yidhi akhara ziyaadu ninkii ziyaad la dhihi jira wuxuu dib u dhigay asalaata meesha waxaa ku haboon in la yidhaaho ibnu ziyaad ibnu ziyaad qisooyin kale fiiriy isku raaceen mya ziyaad idin kale idin qoro ziyaad meesha waxaan ku saxaynaa ibnu ziyaad ziyaadkii maahane waa wiilki aabi wiilkiisii wey ziyaadku waa aabe qisadu waxa ay ka dhacday waa aabihii ibnu ziyaad cubaydullaahi ibnu ziyaad wey waa xaakimkii ciraaq ninkii ciraaq markii hore basruu xukumi jiray kabacdi haddana yaziid ibnu mucaawiya wuxuu ugu daray kuufana ku darsu yidhi ciraaq o dhan uu sidaa ku maamuli jiray marka aabbihii ma ahane waa wiilkii uu dhalay oo ibnu ziyaad ibnu ziyaad waxaana sidaas aan ku soo qaadanay isagoo caddaynaya riwaayadan saxiixu muslimka saxiixu muslimka xadiiska markuu warinayey wuxuu yidhi imaamu muslim fii saxiixi akhara ibnu ziyaadin asalaata oo riwayada saxix muslim saasay ku saxaysaba waxaa kaloo sida ku saxaya lafdigan musnadka imaamu axmed musnad imam axmed isaguna akhara ibnu ziyaad ayuu waxaa kaloo sidaa ku saxaya saxiix ibnu khusayma saxiix ibnu khusayma isaguna saasoo ku saxaya akhara ibnu ziyaadin asalaata waxaa kaloo sidaa ku saxaya saxiix ibnu xibbaan kitaabka saxiix ibnu xibbaan isaguna wuxuu leeyahay akhara ibnu ziyaadin weliba imaamu axmed fii riwaayatin magaciisu caddeeye o imam axmed wuxuu yidhi cubaydullaahi ibnu ziyaadin akhara cubaydullaahi ibnu ziyaad marka intaasoo kutuba waxay isku raaceen wiilkii inuu yahay oo aabbihii uusan ahayn ziyaadka uusan ahayn waana sida taariikhdu ay qorayso isaga ninka xaakimka ciraaq ahaan jiray waa wiilka cubaydullahi ibnu ziyaad akhara ibnu ziyaadin ina ziyaad waa cubaydullaahi ibnu ziyaade ninka madaxda xaakimka ciraaq ahaan jiray asalaata salaadiiu dib u dhigay oo xilligii salaada nabigu u jideeyey mooye salى اllahu alيه wasalam dibuu uga dhigay salaaddii xilligii u jideeyey nabigu salى اllahu alيه wasalam ibnu ziyaadkan safaax uu ahaa nin dhiigdaadiyo ah ibnu ziyaadka cubaydullaahi ibnu ziyaad nin safaax uu ahaa wuxuuna ka talin jiray basro kabacdina waxaa loogu daray kuufo ciraaq o dhan oo saas u xukumi jiray marka waa cahdigii uu marka madaxweynaha yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya cahdigii uu ahaa imaamu dahabi raximah llahu tacala markuu ka taariikhaynaya ibnu ziyaad wuxuu yidhi kaana jamiila suurati qabiixa siira nin aad u qurux badan u ahaa yuri cubaydullaahi ibnu ziyaad qabiixa sira laakiin siro fiican ma hayno siradiisu aad ay u falxunta taariikh mugdiyuu ka tegey kaana jamiila suurati qabiixa asiirati waa qurux badnaa yuu yihi jamaal waa ilaahay siiyey subxaanaه wa tacaala laakiin siro fiican ma lahayn taariikh madow ayuu iska lahay cubaydullaahi ibnu ziyaad hadda ka hor waxaa wacdiyey waxay mucaasir ahaayeen oo isku xilli ahaayeen saxaabigii cabdullahi ibnu muqafal oo nasaa'iga in badan aan ku soo marnay saxaabigaasaa noolaa xilligii ciraaq ninkan uu ka talinayay cubaydullaahi ibnu ziyaad marka saxaabigiyaa u yimid oo wuxuu yidhi yaa cubaydallaahi intahi camaa araaka tasnac waxa aad samaynayso joojiya u yidhi oo dhiiggan aad daadinayso ummadda aad iska laynayso joojiyuu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi cubaydullaahigani innamaa anta min xusaalati asxaabi moxamed sala allahu calayh wasalam buunshihii ka hartay asxaabtii nebi moxamed aad tahay sala allahu calayh wasalam ee warkaaga kuma jiro saasuu ku yidhi markaasuu cubaydul wuxuu ku yidhi cabdullahi bnu muqafal wa hal kaana fiihim xusaalatun laa umman laka hooyadaa waaye ma buunshay lahaayeenuu yidhi saxaabada warma saxaabadaa ruux buunshaahi ku jira kulligood nujuumay ahaayeen xidigo nujuumay ahaayeen xidigo lagu wada hanuuno qof walba ficilkiisa iyo qowlkiisa lagu hanuunayo ayay ahaayeene wahal fiihim xusaalatun laa umma laka hooyadaa waaye ma buunshay lahaayeen uu yihi saxaabatu rasuuli illah sala allahu calayh wasalam qof buunshaahi kuma jirin iyo qof hunta ah nujuumay ahaayeen yuhtadaa bihim dhammaantooda lagu hanuunayo markaasuu xanuunsaday cabdullaahi ibnu muqafal muddo ka bacdi ayuu markaa xanuunsaday waxaa soo booqday ninkan cubaydullaahiga hadda kitaabku sheegaya oo salaadda dib u dhigay gurigiisa ugu yimid saxaabiga markuu xanuunsaday markaasuu wuxuu yidhi atachadu ilaynaa shay-an waxaad nagala dardaarmayso ma jiraan maadaama xaaladaada ay og tahay xaalad aada dhimanayso cabdullahi ibnu qafalow markaasuu wuxuu ku yidhi laa tusalli calaya walaa taqum calaa qabri labadaa shay aan kaagala dardaarmiyo salaadda janaasadeydana ha imaanin qabrigaygana ha soo istaagin u yani waxba lagugu dheefi maayo ducaa iyo khayr malihide waxba lagugu dheefi maayo qabrigaygana ha imanin salaadayda janaasadana ha imanuu yidhi oo labada xaaladoodan kaala dardaarmi saasuu ku yidhi ninkan waxaa kale oo taariikhdiisa mugdiga ka mida cubaydullaahi ibnu ziyaad waa qaatilu lxuseyni ibni binti rasuuli illah sala allahu calayh wasalam xusein oo gabadhii nabigu ay dhashay sala allahu wasalam wabaaraka calayh inasayd cali ahaa ninkii dilay uu ahaa cubaydullahi ibnu ziyaad marka safaax uu ahaa walidaalika dahabi raximah ullahu tacaala wuxuu ku yidhi markuu ka taariikhaynayey abqadahu lmuslimuuna lima facala bilxuseyn muslimiintu ninkan waa naceen uu yidhi limaa facala bilxusein xusein wuxuu ku sameeyey darteedaa loogu caroodo u yidhi ninkan muslimiintu ma jeclo yidhi cubaydullahi ibnu ziyaad xaakimu ciraaq waa waxa uu ku sameeyey xusein oo waxyaalaha xusein uu ku sameeyey waxaa ka mid ahaa markii sayidina xusein la hareereeyey oo ay dili rabeen ciidankii uu watay cubaydullaahi ibnu ziyaad ayuu wuxuu yidhi xusein wuxuu yidhi waxaad ii ogolaataan biyo inaan soo cabo ii ogolaada ama adinku biyo ii keena waa diiday ninkani biyihi waa u diiday biyo lagu keeni maayo waayo waxaad ii ogolaataan inu dagaalka intaad joojisaan anigana dagaalka iga joojisaan ninkan madaxweynahaydeena ah aan la u tago oo gurigiisa igeeya isagana wuu ka diiday wuxuu yidhi waayo hawsha dhan ba aan ka baxay madiina aan isaga laabto madiina aan isaga laabto wuu diiday haddana meesha lagugu dilo ma ahane xal kale ma lihidi marka meeshuu sidaa ugu dilay cubaydullahi ibnu ziyaad madaxiisiina wuu ka jaray oo wuxuu u geeyey boqortooyadii yaziid ibnu mucaawiya madaxtooyadii gurigiisii oo madaxiisiina dhigay marka nin meesha joogay oo markaa ciidanka ka mid ahaa madaxii sayidina xusein oo go-an oo afka ul sidaa uga mudmudo nin ciidan ka mid ahaa markaasuu markii afka uga mudoyaa nin iyaga ka mid ahaya wuxuu ku yidhi war afkan qoraga ka daayuu yidhi fa innii ra'aytu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama yuqabilu hada alfam afkan isagoo nabigu dhunkoonayaan arku yidhi sala allahu alay wasalam ka daayuu yidhi afkan qoraga aad ku mudayso ihaanada aad ku samaynayso ka daayuu yidhi nabigaan arkay isagoo shuminaya sala allahu wasalam wabaarak ilaa wiilkiisii uu ahaa rasuulku sala allahu wasalama wabaaraka caleyh lidaalika marka ninkani taariikh wanaagsan kama aysan tegin hooyadii murjaana la dhihi jiray markii xusein uu dilay waxay ku tidhi hooyadii waxay tidhi qatalta ibna binti rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama laa tara aljanna wiilkii rasuulkaa dishay jannana ma arkaysay tir hooyadiisaa dhahaysa murjaana la dhihi jiray hooyadii murjaana qatalta ibna binti rasuuli illah slى اllahu عalيه wasalam laa tara اljannة wax janno ah markaa ma arkaysid ayay ku tiri isagana markuu geeriyooday yaziid bin mucaawiya waxaa ku kacay ciraaq markuu ka telinayay ninkan cubaydullaahi jabhaddii mukhtaara ku kacday mukhtaar ulkadaab ninkii la dhihi jiray oo markaa jabhadda uu hogaaminayay ibraahim ibn اlashtar jabhadahaasaa ku kacay isagana jabhadihii markay ku kaceen ciidankii uu soo galay oo ciidankii intay kala daateen oo kala yaaceen ayuu isaga yidhi dagaalkan gelaya cubaydullaahiga isagiyaa dagaalkii galay isagii markii dagaalkii galay waa la hareereeyey isaga iyo qolo kale meeshiyaa lagu dilay oo dhexdaa laga jaray isagana waa la dilay cubaydullahi ibnu ziyaad oo waxaa dilay ninkan la yidhaha ibraahim ibnu ashtar ayaa gacantiisa ku dilay ibraahim ibnu ashtar ayaa gacantiisa mana ogeyn inuu cubaydullaahi yahay ninkii madaxdaa inuu dilayo ma oga nin caadi u maleeyo waa ka gudbay waa ka gudbay kabacdi markuu gudbo wuxuu yidhi war ninka aan dilay waa ka shakiyu nin madaxa inuu ahaayaan u malaynay ninkaas madaxiisa hala keenu yidhi leanna waxaan uga shakiyu markaan dilayay caraf weligay aanan arkina jirkiisa ka soo carfaysay iyo dharka uu watay iyo koofidiisa iyo marka nin aad u soo xarakooday oo madax ahay wax soo marmarsaday saasaan u malayn ninku madax inuu ahaaye diib weyn iyo caraf iyo waxbaa ka soo karaysay ninkii fiiriya ninkii haddii dib loogu laabtay waa cubaydullahi ibnu ziyaadba isagana sidiiyaa madaxa looga jaray madaxii oo sayidina xuseen markuu gooyey kabacdi isagana abaalkiisa ilaahay uu tusayoo madaxiiya isagana laga jaray imaamu dahabi raximah allahu tacala wuxuu leeyahy madaxiisii markii qol la dhigay jaaءat xayatun fadakhalat fii minkharayhi abeesaa timid labadaas duleeloo sanka sandulka ah ayay ka gashay madaxyadii kaleo dad badan oo madaxa meesha madaxyadooda laga jaray oo dowladdaa ku jiri jiray isaga madaxyadii kale ma taabanayso abeesadani isagii cubaydullaahi ibnu ziyaad madaxiisii ayay halkaa sandulka minkharaynka ayay ka geli haddana waa carari waxbay ka goosana waa tegi dadkii marka wuxuu yidhi dahabi waxaa la arkayay iyagoo dhahaya jaaat jaaat jaaat markii xoogaa la joogaba war waa timid haddana war waa timid bahashi aa laleeyahy dadkii odhan haddana soo dhex jiiri isaga uun ee halkaas wax ka goosan haddana waa tegi haddana haddana waxaa leeyahy jaaat jaaat jaaat war waa timid haddana bahashi waa timid maalinta odhan isaa ku jirtaa cid kale taaban mayso marka adduunyada isagana waxbaa lagu tusay lixdan iyo toddobadii asaas lagu dilay cubaydullaahi taariikha hijriga markuu ahaa lixdan iyo toddobadii saan lagu dilay ninka qaala akhara ibnu ziyaadin asalaata cubaydullaahi ibnu ziyaad wuxuu dib u dhigay salaadii fa ataanii waxaa ii yimid uu yidhi ibnu saamitin oo ninka marka xikaayadan wata waa abilcaaliya albaraa ayaa wuxuu yidhi waxaa ii yimid cabdullahi ibnu saamid oo ula jeeda cabdullahi ibnu saamidaa ii yimid fa alqaytu lahu kursiyanaan u riday kursigaan u dhigay oo meesha aan yihi ku fadhiiso fa jalasa caleyhi kursigii dushiisii ayuu cabdullahi ibnu saamid uu ku fadhiistay fadakartu lahu waxaan u sheegay cabdullahi ibnu saamid sunca ziyaadin meeshaana ibnu ziyaadan ku saxayna sunca ibnu ziyaad ninkan ibnu ziyaad cubaydullahi ibnu ziyaad waxa uu sameeyaan u sheegay oo salaadihii inuu dadkii dib uga dhigayo weliba waxyaalaha cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ahaa qofkii magaalada magac ku leh oo salaadda aan la soo dukanoo meesha salaadda asagaa bixin jiray uusan ku arkinna ama waa xabisaya ama waa dilay lagama baaqan karo haddana salaadda xilligaas uu dib u dhigayo lagama baaqan karo dadka acyaanul beledka ah oo beledka magacooda iyo indhahooda iyo waxyaalaha dhan magacooda uu beledka laga yaqaan kama soo gadaal mari karaa xilligaas waa inay salaadda ku soo xirtaan isaga saas samayn jiray fadakartu lahu sunca waxaan u sheegay ibnu ziyaad facadda markaasuu cabdullahi ibnu saamid wuxuu qaniinay calaa shafatayhi labadiisa farooriyood ciilka ka haya ninkan sida u dhaqmay wa daraba calaa fakhidii cajirkaygana wuu garaacay faroorihiisana wuu qaniinay cajirkiisina waa garaacay idhaaran lilkaraahiyati lima sanaca asagoo muujinaya inuu aad u kahanayo waxa meesha ka socda oo ka dhacay u kahanayo wa qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saamid inii sa'altu abaadarrin kamaa sa'altani saxaabiga abaadarran su'aalay sidaad ii su-aashay salaadan la dib dhigayo fa daraba fakhidii kamaa darabtu fakhidak cajirkaygu u garaacay sida cajirkaaga adigaan u garaacay oo kale wa qaala abidar isaguna wuxuu yidhi inii sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama kamaa sa'altanii fadaraba fakhidii kamaa darabtu fakhidak oo isaguna wuxuu yidhi abidar nabigan weydiiyey salaada la dib dhigayo dhibka ay leedahay nabigu salى اllahu alيه wasalam cajirkaygu garaacay sida aan cajirkaaga u garaacay faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi salli salaata liwaqtiha salaadda waqtigeeda ku ilaali oo waqtigeeda ku tuko salaada fain adragta macahum a'imaة اljawr micigooda haddaad haleesho oo dadkaa salaadda dib u dhigaya weeye fasalli duko oo salaadda waktigeedii ku duko iyagana la dukow taadi waa dukato waktigeedii salli salaata liwaqtihaa waktigeedii ku ilaali fain adragta macahum ahluljawrkan micigooda haddaad haleeshana fasalli iyaga la duko taadi waad soo dukatay oo si qarsoodi aad u soo dukatay oo waktigeedii aad ku ilaalisay kuwaana a'imatljawr haddaad waktigooda soo gaartana waktigooda la duko haddee faradkii waad soo dukatay tan maxay ku noqonay naafilo sunnay kugu noqon oo fidna aad isaga ilaalinayso walaa taqul hadhihi inuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam inii sallaytu mar horaan anugu soo dukaday salaadeedii haddihi inuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam khawfan min alfitna ayadoo fitna laga baqay oo nabigu mucjizooyinkiisay ka mid tahay xadiiskani mucjizooyinka nabiga salى الlahu عalيه wasalam a'imatljawr noocaas salaadda yani dib u dhigaya inay iman doonaan ayuu sii tilmaamay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam walaa taqul ha dhihin inii sallaytu salaadda hora soo iska qarso salaaddii aad soo tukatay la soo degay waktigeeda ad ku tukatay falaa usallii ma idinla tukanayo anugu waan soo tukanay ma ha dhihin sidaa la tuko taadii waad soo hormarsan farad midana waxay kuu noqonee midaa fidno markaa isaga ilaalinayso jamcan bayna almaslaxatayn markaa laba maslaxaad ila kulmisa wey maslaxati adaa'i salaati fi lwaqti اlmashruuc wa maslaxati cadami اlmukhaalafati lia'imati اljawr waktigii mashruuca ahaana waad ku dukatay salaaddii nimankan fidnadoodana waad ka badbaaday a'imat ljawrka ayagana waad ka badbaaday xadiiska muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey wa fiihi jawaasu salaati khalfa a'imati اljawr inay bannaan tahay salaaddii in lagu xihan karo salaaddii in lagu xihan karo inay bannaan tahay leannu nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi fain adrakta macahum fasalli fidno adigoo iska ilaalinayo ka baqayo qaala abu cabdiرaxmaan النasaaئي raximah اllahu taعaalى akhbaranaa cubayd llaahi ibnu saciid saas mu idin qoratana nusqada fiiriyo cubayd oo taskiir ah ya ubaydlah waas wuxuu ka qoriyey fi ixdaa nusakhi nidaamiya cabdullaahi bedela min cubayd اllaah wahada huwa sawaab middan uu hoos ka ishaaray uu leeyahy fi ixda nusakhi nidaamiya cabdullaahi a ku sugnay bedelan min cubaydillaahi hada huwa sawaab cabdullaahiga saxa cubaydillaahiga uma toosna isagu cabdullaahiga saxa oo kitaabku wuxuu iska leeyahay cubaydullahi ibnu saciid oo saraksigii nagu badnaan jiray iyo cabdullaahi ibnu saciid marka saraksigii ma aha kanu waa sheekh kaleo nagu cusub wey cabdullaahi ibnu saciid oo mukabara wey kan cubaydullahi ibnu saciidkii cashar kasta noogu jiri jiray inta badan ma ahan waa cabdullaahi ibnu saciid oo mukabara daxadna waxaa weeye cubaydullaahi ibnu saciid asaraksigii haba ka mid noqdo mashaa'ikhda nasaa'i oo saraksigii naftiisan soo mari jirnay mashaa'ikhda nasaa'i haba ka mid noqdo hadduu doono laakiin waxaa weeye waxba kama wariyo abubakar ibnu cayaash dhibka waxaa keenaya haddaan ka dhigi lahayn cubaydullahi ibnu saciid saraksigii xadaanaa abubakar ibnu cayaash uu leeyy cubaydullahi ibnu saciid saraksina sheekh uma aha abubakar ibnu cayaash marka halkaasaa noo diideysa inaan saraksigii ka dhigno mashaa'ikhdiisa ka mid ma aha abubakar ibnu cayaash abubakar ibnu cayaash mashaa'ikhdiisa wuxuu ka mid ahaa oo markaa wax ka qaatay isaga midka mukabarka ah oo cabdullahi ibnu saciid ah kaasu wey midka wax ka qaatay cabdullahi ibnu saciid oo mukabara kaasaa wax ka qaadanaya wuxuu cabdullaahi ibnu saciid ibnu xuseynaa la yidhaha ninkaan ninkaan haddaanu taagannahay cabdullaahi ibnu saciid ibnu xusein alkuufiyu hiqatu lashaju neenaastiisana ashajaa la yidhaha daqare daqaru ku magac dhigaya waa cabdullaahi ibnu saciid ibnu xusein alkuufiyu ahiqatu alashaju kaasaasaa la saraksigii ma aha qaala akhbaranaa cubaydullahi ibnu saciid qaala xadaanaa abubakr ibnu cayaash huwa kuufiyun muqri'un hiqatun waa qaari weyn wey isaguna can caasim asaabiq fi lisnaad waa sheekhii qaariga ahaan soo marnay hadda can zirin asaabiq fi lisnaad can cabdillaahi qaal qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam lacalakum waxaad mudan tihiin satudrikuuna aqwaaman qolo inaad gaari doontaan qoladaasoo yusalluuna salaata ligayri waktiha salaadda ku dukan doona waktigeeda wakti aan ahayn mucjizooyinka nabigay ka mid tahay sala allahu aleyh wasalam dowladahan dambe uu tilmaamayo nimanka umawiyiinta cubaydullaahigan uu ka mid ahaa ibnu ziyaad iyo raggaasu markaa tilmaamaya rasuulku sala allahu aleyh wasalam fain adragtumuuhum qoladaas a'immada ah oo salaaddii dib u dhigaya haddaad gaartaan fasalluu salaata liwaktiha salaadda waktigeedii lagu tala galay ku dukada wasalluu macahum iyagana la dukada wajcaluuha subxa sunnana ka dhigta midda aad la tukanaysaan ila tii waajibka waad iska soo bixiseen tii faradka ahaa waad iska soo bixiseen middan ayaga aad la tukanaysaan naafila idin noqon wey jamcan bayna almaslaxatayn maslaxati adaa'i salaati fi lwaqti almashruuc wa maslaxati cadami almukhaalafa oo adigoo fidno iyo waxyaalahana aad ka baqayso xadiisku waa xadiis saxiixa mana xaqu bilimaamati imaamnimada yaa ku xaqleh dadka inuu salaada ka bixiyo yaa ku xaqleh masaladaas uu dooni sheekhu inuu ka hadlo yaa dadka salaada ka bixinay oo nabigu uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة السابق في الإسناد قال حدثنا فضيل بن عي... فضيل بن عياد بن مسعود فضيل بن عياد بن مسعود الزاهد المشهور الخراساني الثقة العابد شيخ عابد كاهي مشهور كاهي فضيل بن عياد عن الأعمش السابق في الإسناد عن إسماعيل بن الرجاء الكوفي ثقة تكلم تكلم فيه الأزدي بلا حجة شيخ أزدي وحك الشيخ حجة الآن سوى حجة أنه هيسن أيو ضعيفه وكان يجمع السبيان ويحdثهم لaلله ينسى الحadيث شheekhan caadadiisa waxay ahaan jirtay wax xadiiska ka akhristay hadduu waayo caruurta aan qaangaarkahayn intuu meel isugu keeno uu xadiiska dushooda ku akri jiray لaلlah ينسى الحadيث si uusan xadiiska u halmaamin xadiiska si usan u halmaamin كان يجمع السبيان ويحدثهم لألا ينسى الحديث السبيان كل من جري سوسن حديثك وهالمامو إسماعيل بن رجاء ساسو هانجر عن أوس بن ضمعج الكوفي ثقة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يا أم القوم قومك وحا إمام النقني أقرأهم أي أحفظهم كوذا أقو حفظين تبضا لكتاب الله قرآنك قفك أقو أقوان تبضا أقو حفظين تبضا ayaa dadka salaada ku hogaaminaya yuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam waana maxalu shaahidka sheekhu masalada uu ka deliishanayo man axaqu biاlimaamati yaa ku xaqnimo badan aqra'uhum likitaab illah fain kaanuu dadku hadday yihiin fi lqiraa'ati qiraa'ada oo xagga xifdiga sawaan hadday yihiin kuwo ku siman faaqdamuhumaa dadka salaada ka bixinay kooda ugu qadiimnimada badanoo ugu horeeyey fi lhijrati hijrada qofkii ugu qadiimsanaa oo ugu horeeyey meeshaa markuu sharxayay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sharxu muslim fi lhijrati ereygaa fi lhijra markuu sharxayay nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi yadkhulu fiihi daa'ifataani laba qolaa soo gelaysuu yidhi dadkan la leeyahay faaqdamuhum fi lqiraa'a fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan faaqdamuhum fi lhijra haddii xagga xifdiga qur-aanka ay ku siman yihiin kii xagga hijrada ugu horeeyey ayaa markaa ummadda salaada ku hogaaminaya laba qolaa soo gelaysuu yidhi sheekh الذين يهاaجiرuuna اليومa min daari الكفr ilى daari الإسلام hadda wuxuu yihi yoomkan hadda la joogo markuu isagu joogiy sheekhu ka hadla yoomkan dadka ka soo haajiraya bilaad الكفri oo bilaad الإسlاam usoo hijroonaya waa soo gelayaan waa soo gelaya oo labadan qof mثalا dhul gaalay isla deganaan jireen xagga qراa'ada waa ku siman yihiin laakiin kanaa ka soo hortegey oo bilaad الإسlاam soo galay kii kale waxaa weeye laba sano saddex sano tusaale ahaan uu ka dembeeyey oo bilaad اlkfr uga dembeeyey yaa darajo leh aqdamuhum fi اlhijra min bilaad اlkufaar dadkaasi waa soo gelayaan wuxuu yihi sheekhu faina اlhijraةa baaqiyaة ilىa yowmi اlqiyaama maxaa yele hijrada oo bilaad اlkufri laga soo tegayo oo bilaad اlislaam la soo gelayo waa baaqi ilىa yowmi اlqiyaamati cindana wa cinda اljumhuur annaga agteena iyo jumhuurta agtoodana waa baaqi ama laa hijrata bacda اlfatxi wuxuu yihi sheekh imaam nawowi xadiiska dhahaya laa hijrata bacda اlfatxi waxaa loola jeedaa u yihi ay laa hijrata min maka liannahaa saarat daar alislaam oo hijradaas la leeyahay laa hijrata bacda alfatxi waxaa loola jeedaa alhijra min maka almukarama taasaa loola jeedaa midda la nafyinayo amaa hijrada bilaad ulkufri laga soo tago oo fidnadooda iyo dulligooda laga soo tegayo bilaad ulislaam lasoo aadayo fa hiya baaqiyatun ilaa yowmi alqiyaama sharafteedii weli waa baaqi waa taagantuu le imaam nawwi raximahullah qoladaas marka waa soo gelayaan wadaa'ifatu thaaniya awlaadu lmuhaajiriin waxaa kaloo soo gelaya muhaajiriintii faracoodii ay ka tageen waa soo gelayaan wuxuu yidhi fa awlaadu man taqadamat hijratuhu awlaa bisalaati ruuxii aabbihiis hijrada uu ku horreeyey oo madiine loo soo haajiro uu ku horreeyey ruuxan aabbihiis hijrada uu ku dambeeyo kana laga hormarina xagga imaamnimada salaada isagaa uga hore marka labada daa'ifo ayaa loola jeedaa uu leeyahay imaamu nawwi raximah اllahu tacaala faaqdamuhum fi اlhijra fain kaanuu fi lhijrati sawaan hadday yihiinna oo xagga hijrada hadday ku sinaayeenna see la yeelaya markaa ugu hormaraya salaaddii qiradii ku sinaadeen hijradii waa ku sinaadeen faaclamuhum ayaa salaada hogaaminaya kooda ugu oqoonta badan bisunnati sunnada ay bifiqhi sunnati sunnada fahamkeeda axaadiista nabiga salى اllahu alيه wasalam fiqhiga iyo axkaamta laga qaadanayo iyo dilaalaadka ay tusinayso qofka ugu fahamka badan caalimka ah alcaalim bisunna wa fiqhiha sunnada fiqhigeeda qofka caalimka ku ah taasaa la hormarin fain kaanuu fi sunnati sawaan faaqdamuhum sinan uu yihi rasuulku sala allahu alيyh wasalam sunnada oqoonteeda hadday ku siman yihiinna faaqdamuhum kooda ugu horeeya sinan min sinin xagga da'da oo hadday taana ku sinaadaanoo sunnadii labadan qof ay ku sinan yihiinna yaa da'weynaa laleeyahay da'weynintu maray darajo noqotaawo da'weynintu maray darajo noqon oo sifaadkii kale iyo haddii lagu sinaado da'weynintaa lagu hormarin wey qofka da'weynintaa lagu hormarin walaa ta'uma rajula ninka imaam ha u noqon wey rasuulku salى اllahu alيه wasalam fii suldaanihi fii maxalli suldaanihi madaxtinimadiisa maxalkeeda meelu isagu qofku uu madax ka yahay oo muddo isagu salaada ka bixinayey imaam ha ugu noqon imaamu nawwi raximah اllahu tacaala sharxu lmuslim markuu lafdigan uu sharxayo walaa ta'uma rajula fii suldaanihi wuxuu yidhi ay saaxibu اlbeyti wاlmajlisi wa imaamu اlmasjid ayaa lagala jeedaa uri walaa tauma rajula fii suldaanihi waxaa soo gelay yuri saaxibu lbeytka maثalan qofaa gurigiisii ayaad ku soo siyaaratay gurigiisii asagu uu deganaa ayaad ku soo ziyaaratood ku timid yaa salaada bixinayo saaxiibulbeytka yaa salaada bixinayo oo walaa tauma rajula fii suldaanihi soo geli waa saaxiibulbeytka ilaa asagu inuu kuu idmo maahane hadduu asagu tanaasulo oo xaqii nabigu siiyey salى الlahu عalيه wasalam uu ka tanaasulu yihah sheekhu adigu naga bixi markaas kabacdi aad bixin kartaa salaadda waxaa kaloo wuxuu yihi imaamu nawowi soo gelayay imaamulmasjidka imaamka raatibka ah oo masjidka muddadaas intaas ka bixinayay nin sheekhaho weynaa yimid oo caalim ah ee masaajidka yimid imaamka raatibka aha ka horeeya walaa tauma rajula fii suldaanihi maxalu suldaanadiisii wo imaamka raatibka masjidka asagaa ka xaqle imaa asagu inuu ku ixtiraamo sheekhan weyn mahan waa leeyahay inuu ku ixtiraamo sheekhu adigu naga bix ixtiraamka waale marka intaasoo dhan nawowi wuxuu yidhi waxay soo gelayaan walaa tauma arajula fii suldaanihi ay saaxibu اlbeyti wa saaxibu اlmajlisi wa imaamu اlmasjidi axaqu min gayrihi wain kaana dalika algayru afqaha wa aqra'a wa awraca gayrka kale haba ka fiqhi badnaado ha ka qiraa'o badnaado ha ka xalaal mirad badnaado imaamka raatibka ah ayaa horeya saasaa loola jeedaa yuri xadiiska imaamu nawowi raximah اllahu tacala walaa tauma rajula fii maxalli suldaanihi walaa taqcud ha ku fadhiisanin calaa takrimatihi calaa maxalli takrimatihi ninka ma makaanu karaamayntiisii ninka wixii lagu karaameeyey ha ku dul fadhiisan waa firaashkiisii khaaska ahaaw firaash khaasa oo joodari khaasa kursi khaasa oo qofku asaga lagu karaameeyo gurigiisa uu ku lahaa ha ku fadhiisan ilaa an ya-dana laka inuu kuu fasaxo maahani qofkii joodarigiisa iyo kursigiisa wixii lagu karaameeyo guriga u yilay heesaga fadhiisan ilaa inuu kuu idmo mahan marka ilaa an ya-dana laka intaba u taallaa walaa tauma rajula fii suldaanihi ilaa an ya-dana laka walaa taqcud calaa takrimatihi ilaa an ya-dana laka takrimadiisan ha ku fadhiisan inuu kuu idmo mahan xadiisku waa xadiiskii muslim uu saxiixiisa ku wariyey qaala abu cabdiraxmaan الnasaai raximah اllahu tacaala taqdiimu dawi الsini taqdiimu mashruuciyatu taqdiimi dawi الsini da-da dadka u saaxiibkaa horumarintoodii horumarintaa jidaynteedii ayuu u baabiyoy sheekh raximah ullahu tacala halkan wuxuu ka guda geli haddii sifaadka kale lagu sinaado da-daan la fiirin sida xadiiska hadda aan ka fahmnay oo kale sifaadka kale haddii lagu sinaado da-daan la fiirin qaala abu cabdiraxman nasaai raximah llah taala akhbaranaa xaajib ibnu sulaymaan asaduuq laakinahu yahib walaysa hada minhu awhaamuu leeyaha waa wahmiyaa awhaamtana xadiiskani ka mid ma ahan akhbaranaa xaajib ibnu sulaymaan almambijiyu mambiji waa shaam gobol shaam ku yaalow waa saduq yahimo can wakiic wakiic ibn jarax ibn malix ahiqa can sufyaan waa sufyaan thawri mar hadduu wakiic sheekhiisu sufyaan noqdo sufyaan thawri can khaalid اlxadaa wa khaalid ibn mihraan albasriyu hiqa can abi qilaaba cabdullahi bn zayd aladi fara can اlqaضاء waa basriyun hiqa can malik ibn اlxuwayriti qaal ataytu rasuul اllahi aan u imid salى اllahu alيه wasalam ana wa bnu camin ley aniga iyo in adeerkay aniga iyo in adeerkaya nabiga u nimid salى اllahu alيه wasalam wa qaala maratan marna malik ibn اlxuwayrit wuxuu yihi ana wa saaxibun ley marna wuxuu dhinaca xadiiskaas wuxuu anigay saaxiibkay marna wuxuu yidhi anigayn adeerkay waa shaki wa saa ku shakinayo fa qaala markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi idaa saafartumaa labadiinan haddaad safartaan faadinaa salaada adinta wa aqiimaa salaada aqimta walya-ummakumaa akbarukumaa kiina idinkugu da-da weynna imaam ha u noqdo meeshuu kaga socdo masalada halkaasu laakiin akbar marka da-da la fiirinayo goormo sida xadiiska horan ka soo qaadan da-da marka la fiirinayo waxaa weye sifaadka kale haddii lagu sinaado oo qiraa'adii lagu sinaado oo hijradii lagu sinaado markaa kabacdiyaa laleeya yaa ugu da-weyn yaa ugu da-weyn xadiiska hore aan ka fahmnay macnaha xadiiskan horew sheekhu noogu soo sheegay horey ayuu sheekhu noogu soo sheegay xadiiskan waa mukararun sanadan wa matnan xagga sanadkiisa iyo matniga kulli waa mukarar raqamka waxaan kusoo qaadanay lix boqol iyo soddon iyo saddex raqamka lix boqol iyo soddon iyo saddex isagoo sidan u qoran oo rijaashiisuna sidan yihiin matniguna sidan u yihiin ayaanu soo qaadan waana xadiisu shaykhayn waa xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinaya qaala abu cabdiraxman الnasaai raximah اllahu tacaala ijtimaacu اlqowmi fii mowdicin hum fiihi sawa baabu ijtimaaci اlqowmi xukmu ijtimaaci اlqowm qoom kulankoodii xukunkeedii u baabiyo fii mowdicin meel ay ku kulmeen mowdicaasoo hum ayagu fiihi mowdica dhexdiisa sawaa-un ay ku siman yihiin meel waxaa la yimid qof qof uga darajo sarrey maxalu saldana waan soo marnay qofka maxalu saldanidiisa inaan loogu imaam noqon karin ilaa isagu inuu ogolaado mooye maxalu saldanaas waxaa soo gelayay guriga waxaa soo gelayay masjidka imaamkii raatibka ayaa soo gelayey waan soo qaadanay looguma imaam noqon karo laakiin haddii meesha qof saldana kule uusan jirin see la yeeli oo lagu siman yahay meesha ka saxraa wal aswaaq waa dhul saxraaha lagu dukanaa salaadii dad jamaaca meesha ku kulma saxraw meel suuqaa la yidhi salaadda yaa naga bixinay see la yidhi masalada maxay noqon meel suuqoo cidlo aysan markaa yacni maxalu saldana uusan sheegan karin ama dhul iska saxaro ah ayaa markaa lagu kulmay yaa salaaddii bixinaya wey marka qaala abu cabdiraxmaan bnu saai raximah llah taala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid kana saraksigii ah kana kitaabka aad ugu soo laalaabta cubaydullahi bnu cubaydullah bnu saciid asaraksiyu hiqat maamuun can yaxya maradu isnaadka labaad dhec waa qadaan wey markaas yaxya qadaan can hishaam hadduu qataado ka qaadayo waa dastawaa'i waa nidaamkaas wey dastawaa'i hishaam bn abi cabdillahi dastawaa'i albasriyu hiqatu thabtu qaala xadaثna qataada qataadatu bnu dicaama albasriyu hiqatu اlxuja can abi nadrata waa mundir ibn cabd mundir ibn malik albasriyu hiqatu can abi saciid abi saciid alkhudri ula jeeda can الnabiy salى اllahu slm baaraka caleyh qaala rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxuu yidhi idaa kaanuu ثalaaثatan falyaumahum axaduhum dadka salaadda isla tukanaya hadday saddex ruux yihiin midkood imaamha u noqdo wa axaquhum bilimaamati imaamnimadana waxaa ugu xaqnimo badan aqra'uhum ay axfaduhum likitaab illah kitaabka ilaahay qofka ugu xifdiga badan qofkaasaa saxaro iyo aswaaqi iyo meelaha dadku ay ku siman yihiin oo maxalu saldana aan ahayn isagaa hogaaminaya salaaddii xadiisku waa xadiis muslim oo saxiixiisa ku wariyay qaala abu cabdiraxman bnisaai raximah llahu taala ijtimaacu اlqowmi wa fiihim اlwaali xukmu ijtimaaci اlqowm qoom kulankooda ayuu u xugun yahay walxaal fiihim qoomka dhexdoodana alwaali ninkii madaxda ahaa uu ku dhex jiro masalada uu rabo sheekh meeshan uga hadlo waxaa weeye meelaa lagu kulmay kii madaxda ahaa ayaana meesha ku jira dadka kulmaya ma ninka madaxda ahaa salaadii la hormarin ma aqra'i likitaabillahi yaa la hormarin see la yeeli qaala abu cabdiraxman bnisaai raximah llah taala akhbarana ibraahim ibnu moxamed ataymi ibraahim ibnu moxamed ibnu cabdillaahi albasriyu alqaadi hiqatun tafarada bihi nasaa'iyu wa abu daawuud labadooda kaliyaha wax ka wariya abu daawuud iyo nasaa'i alla infiraad qaala xadaثanaa yaxya bnu saciid isnaadkii labaad u dhacay waa qadaan mar hadduu saas noqdo qadaan basriyu hiqatun habtan can shucbata asaabiq fi lisnaad can ismaaciil bni raja asaabiq fi lisnaad can awsid bni damcajin asaabiq fi lisnaad can abi mascuudin qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam laa yaumu rajulu ninku uma imaam noqon karo fii suldaanihi fii maxalli suldaanihi ninka maxalu saldanadiisii meeshuu asagu saldano ku leeyahay uguma imaam noqon karo walaa yuj laa yuamu min taas yuamu ay gudanta idinku adinka laa yuamu rajulu ninka looguma imaam noqdo fii suldaanihi fii maxalli suldaanihi maxalu shaahid halkaasuu ka rabaa markuu dhahayay ijtimaacu اlqowmi wa fiihim اlwaali dadaa meel isugu yimid waaligiyaa dadka ku jira meesha ku kulmay waaligiyaa ku xaqnimo badan wey ilaa wuxuu soo gelay maxalu saldanadiisii wu waaliga waxaa soo gelaya ninkii gobolka markaa qaaliga ka ahaa oo gobolka markaa la joogo salaada lagu bixinayo qaaliga ninka ka ahaa ninkii xaakimka ahaa kii madaxweynaha hadduu yimaado kaba sii daranba kulli asagaa hogaaminayo kulli ninka waaligaa laa yaum laa yuamu rajulu fii maxalli suldaanihi walaa yujlasu calaa takrimatihina laguma fadhiisto calaa maxalli takrimatih makaanu karaamayntiis meeshii asaga lagu karaamaynayo joodarigii khaaska u ahayo kursigiisa ilaa biidnihi ilaa biidni marka labada way u taallaa labada waa u taalla laa yuamu rajulu fii suldaanihi ila biidnihi walaa yujlasu calaa takrimatihi ila biidnihi xadiisku xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxman bnisaai raximah llahu tacala ida taqadama rajulu min araciyati uma jaa alwaali hal yataakharu idaa taqadama rajulu nin hadduu hor maro ninkaasoo min araciyati shacabkii ka mid a uma jaa alwaali ninkii madaxdaa uu yimaado hal yataakharu ninka shacabka ka mida gadaalma u degi masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo sheekhu raximah llahu tacala nin shacabka ka mid ah hormaray oo salaaddii dadka anaa ka bixinaya yidhi markuu salaaddii dadkii uu hormaray waaligiyaa yimid ninkii madaxda ahaa ayaa yimid hal yataakharu ninkaas shacabkaahi dib ma u soo degi gadaal gadaal ilaa nin meesha uga xaq lahaa yimid nin salaadda uga xaq leh ayaa yimide gadaal ma u soo degi am yastamiru calaa imaamatihi ula jeeda mise imaamnimadiisii uu sii joogtayna wuxuu li mar haddaan hormaray gadaal anuu ma usoo laabanayo miyuu leey mar haddaan masallihii hor dhigtay dib u soo degi maayo miyuu leey mase waa xishoono wuxuu leeyahay waaliyaa yimide bis waay waaligii gadaal un soo bix masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo sheekh qala abu cabdiraxman bn saai raximah llah taala akhbarana qutaybatu saabiq fi lisnaad qala xadaثna yacquub wahuwa bnu cabdiraxmaan isagaba wey markaa sheekha wata wahuwa mar hadduu yidhah saa tawdiixinayo ee sheekhiisii yacquub bisuu ku sinay mar hadduu saa yidhah saas wey walaa tasiid fii nasabin oo wasfi man fowqa shuyuukhin maa lam yuban binaxwi bican ow biana ow bihu meesha alfiyaha suyuudigu uu ku dhahayo walaa tasid fii nasabin oo wasfin min nasabka sheekhu waxba ha ku ziyaadin maa lam yuban haddaan lagu cadday inuu yidhi binaxwi can ow biana ow bihuwa haddaan lagu caddayn sheekaagu hadduu ku yidhaha xadaثana leysu oo lays ibnu sacdin uusan ku derin adna xadaanaa laysigaad jooge un haddaad ibnu sacdi ku derayso waa inaad ku tawdiixiso huwa huwa huwadaas maxay daliiltaa tawdiixisay anaa ku daray waay ibnu sacdi anaa u aftiriyey ee sheekhygu xadaanaa lays bisuu yihi waa saas wey alfiyaas wey saas wey marka wahuwa waa nidaamka wada wahuwa saa iskale marka wahuwa ama acni waa inaad tiraa acni ama huwa huwa ibnu cabdiraxmaan waa yacquub ibnu cabdiraxmaan yacquub ibnu cabdiraxmaan ibnu moxamed almadaniyu hiqa can abi xaasim sahal uu ka qaadi markaa abi xaasim hadduu sahal ka wariyo waa salamat ibnu dinaar waa madaniyun hiqa can sahli ibni sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam balagahu rasuulka salى اllahu alيه wasalam waxaa soo gaaray ana bani camri bni cawf kaana baynahum shay-un dhexdooda in xoogaa uu ahaaday xoogaa shay min alikhtilaaf wey qabiilkaa xoogaa inay iskhilaafeen aa nabiga la soo gaarsiiyey sala allahu wasalam mubaaraka caleyh fakharaja rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu wasalam mubaaraka caleyh wuu baxay liyuslixa baynahum si dhexdoodii uu islaaxiyo fii unaasin uu la baxay maca unaasin dad micigooda dadkaasoo macahu maca rasuulillaah rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam micigiisa ahaade wadadaa raacay wey rasuulka salى اlahu alيه wasalam faxubisa rasuul llahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam meeshiyaa lagu celiyey yani heshiiskii ku daahay nabigu salى اlahu alيه wasalam heshiisiintii ayuu ku daahay reer bani camri faxaanat اlأuulaa salaadii uuladaaheedoo horeysay ayaa waktigeedii soo dhowaaday oo waktigeediyaa la gaaray salaadii uuladaaheed hadda uuladaas inta badan axaadiista salaatulula markii la yidhaaho duhurkay ku dhici jirtay istilaaxa duhurka ayay ku dhici jirtay laakiin hadda waxaa loola jeedaa xadiiskan uulada ku jirta salaatulcasr salaatulcasr ayaa hadda loola jeedaa maxaa yeele waxaa caddaynaya riwaayadii bukhaariga riwaayatulbukhaari fii saxiixi waxay ahayd falamaa xadarat salaatu lcasri falamaa xadarat salaatu lcasri adana bilaalun saas riwaayada bukhaari ahayd salaatulcasri markii soo xadirtay marka uulada qaaliban xadiiska hadday ku timaada salaa duhur ay ahaa jirta lakiin hadda waxaa lagala jeedaa salaat اlcasri de haddii salaat اlcasri ta uule maxaa loogu magacaabay uule markii hore waxaan dhihi jirnay waxaa loogu magacaabay waa awalu salaatin sallaa bihi jibriil salaaddii ugu horreysa jibriil uu nabiga dujiyey salى اllahu alay slam tanna maxaa casrkan uule looga cabiray casrkan maxaa uule looga cabiray liannaha awalu salaatin xadarat bacda dahaabi nabiyi salى اllahu alيه wasalam lilislaax markuu nabigu salى اllahu alay wasalam islaaxii uu aaday salaadii ugu horeysay oo timid ay ahayd middan yani markii intii nabigu islaaxa ku maqnaa sala allahu alay wasalam salaaddii ugu horreysay ee saxaabada usoo xaadirtay ayaday ahayd marka tan hadda casrigaa lagala jeeda faxaanat اluulaa uuladayaa soo xaadirtay salaatu اlcasr fa jaaءa bilaalun ilaa abi bakrin bilaala wuxuu u yimid markaas abubakru markaa u yimid marka xaanadana waxaan ka dhigaynaa dhowaansho maahane xadarad faxaanat اluulaa salaaddii uulado casrkeeda soo xaadirtay leannu riwaayada bukhaarigu waxay ahayd falamaa xadarat salaatu اlcasr daadaan way soo xaadirtay faxaanat iluulaa salaaddii uulada casrkii ayaa soo xaadirtay fa jaaءa bilaalun aa yimid ilaa abi bakrin u yimid faqaala markaasuu bilaal wuxuu yidhi ya abaa bakrin ina rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam qad xubisa islaaxiyaa lagu celiyey xaggaa lagu soo daahiyey rasuulku salى allahu alيه wasalam waqad xaanati salaatu salaadiina waa soo xaadirtay fahal laka ragbatun wax ragba ahee jacayla makuugu sugnaaday anta uma naasa dadka inaad imaam u noqoto nabiga ma joogo salى اllahu slm mbaraka alay islaaxuu ku maqan yahaye dadka imaamma u noqon kartaa qaala nacam in shiئt imaaman noqonah yr haddaad doonayso fa aqaama bilaalun salaadii u aqimay bilaal wataqadama abu bakrna waa hormaray fakabara binnaasi fakabara waa takbiirsaday salaaddii u takbiirsaday musalliyan xaaluu dujinayo binnaas waa takbiirsaday asagoo dadkii imaam u noqday wa jaaءa rasuulu llahi rasuulka ilahina waa yimid sala اllahu wslam mubaaraka caleyh markuu abu bakr salaaddii xirtay allahu akbar meeshuu kaga muraadayo sheekhu idaa taqadama rajulu min alraciyati ثuma jaaءa alwaali hal yataأkhar waaligii nabigeena yimid salى اllahu waslm wbaaraka aleyh gadaal ma usoo degin fa jaaءa wa jaaءa rasuululah yimid salى اllahu alيه waslm yamshi xaal fi sufuuf sufuuftii dhexdoodii uu ku soo soconayo xataa qaama fi saf ilaa safkii ugu horreeyey uu soo istaagay rasuulku salى اllahu alيه waslm wa akhada naasu dadkiina waxay gudagaleen fi tasfiiqi sacbinti oo abubakar ay u ishaarayaan ile rasuulkiyaa yimid gadaal usoo deg camal oo abubakar ku ishaarayaan marka wa kaana abu bakrin laa yaltafitu fi salaatihi abubakarna wuxuu ahaa caadadiisa salaadiisa hadduu galo ma milicsan jirin meelna ma uusan fiirinayn kahiira alkhushuuc u ahaa khaashi u ahaa fii salaatihi falamaa agtara naasu dadki markii ay sacab bintii ay badiyeen iltafata markaasuu milicsaday oogaa soo milicsaday u ley meesha maxaa ka jira fa idan rasuulullaahi xaadiru rasuulka yaaba xaadiraba sala allahu wasalam wbaaraka caleyh faashaara ilayhi rasuul الlah rasuulka al salى الlahu alيه waslm sayidina abubakr ayuu u ishaaray ya'muruhu xaaluu amraya rasuulku salى الlahu alيه waslm abubakr an yusaliya inuu dadka salaada dujiyo farafaca abubakrin yadayhi abubakr markii nabigu u ishaaru yihi salaada sii wada oo naga bixi salaada labadiisa gacmuu kor u taagay sayidina abubakr faxamid allaha caزa wajal ilaahay ku mahdiyey nabigu salى الlahu slm baaraka alيه saa u ikraamay oo u karaamaynayo oo nabigu salى الlahu عalيه waslm uu ku farxay ilahay u mahdiyey warajaca alqahqara gadaal gadaalu usoo laabtay waraa'ahu gadaashiisii waa ta'kiidu lilqahqara qahqara gadaal gadaal iska gadaashiisii u laabtay xataa qaama fi safi safkii ilaa uu dhex galo safkii uu ka istaagay fataqadama rasuulullahina waa hormaray salى الlahu alيه wasalam fasallaa binnaasi yuu dujiyey masalada halkaas wey marka waaligu hadduu yimaad inuu aadaabta qaata fiicanoo ninka racyada ah gadaal uu usoo laabto sida sayidina abubakr ba gadaal uu usoo laabtay falamaa faraqa markuu ka faarigu noqday salaaddii uu ka faaruq noday rasuulku salى الlahu عalيه waslm aqbala calى الnaasi dadkiu soo qaabilay faqaala ya ayuha الnaasu ma lakum maxaa idin sugnaaday xiina waqtigii naabakum shay un shay uu idin asiibay fi salaati salaadda dhexdeeda wuxuuna idinku asiibeen akhadtum waxaad gudagasheen fi tasfiiq sacbin inama tasfiiqu lلnisaa sacbinta dumarka iskale wy rasuulku salى اlahu slm wbaaraka caleyh yaعni iyaga markii salaadda wuxuun ay ku asiibaan oo imaamkooda ay baraarujinayaan inay sacbiyaan oo gacantan markaa dhabarkeeda ayay calaacasha ku garaacayaan alcashay ku garaaca saasaa loo sunnay dumarka masaladan laakiin waxaa diidan isaga tasfiiqan oo salaada dhexdeeda lagu sacbiye ah oo xataa dumarka u diiday imaamu maalik raximah llahu taala madhabkiisu ma qabo saddexda madhab oo kalaa qabo ama imaam maalik isaga ma qabo imaam maalik wuxuu leeyahy laa yajuuzu tasfiiqu fi salaad laa lirijaali walaa linisa madhabta maalikiyada saasay qabaan madhabta maalikiyada ayaga saasay qabaan oo marka xadiiskana wuxuu ku fasiray inama tasfiiqu linisa sacbinta dumarka iskale ay khaarija salaad uu nabigu ula jeedaa wy sacbin waxaa lagu yaqaanaa dumarka markay khaariju salaad yihiin ay sacbiyaan wey laakiin salaad dhexdeeda mayo yidhi imaam maalik saasuu xadis ku fasir salaad dhexdeeda wuxuu laa lirijaal walaa linisaa sacbi looma ogola isaga madhabku le lakin jumhuur ulculamaa waxay leeyihiin dumarku daakilu salaad waa ku sacbinayaan daakila salaad fqaala ya ayuha الnaasu ma lakum xiina naabakum shayu fi salaati akhadtum fi tasbiqi inama tasbiqu linisa man naabahu shayu fi salaatihi qofkii shay uu kusoo asiibo salaadiisa dhexdiisa falyaqul subxaana allah oo saas imaamka ha ku baraarujiyo subxaana allah fainahu shani laa yasmacuhu ma maqlo shaksigaas subxaana allahi dhahaya axadun axad ma maqlo xiina waktiga yaquulu uu leeyahay subxaana allah uu leeyahay ilaa iltafata ilayhi shaksiga xaggiisao maleecsana oo imaamku markaas waa baraarugiyo maxaa dhacuu is leeyahay ya abaa bakrin ma manacaka abubakr adigana maxaa kuu diiday an tusalliya linaasi dadka inaad tujiso xiina ashartu ilayka markaan adiga kuu ishaaray oon yihi salaadda wad maxaad salaadda u wadi weysay qaala abubakrin wuxuu yidhi maa kaana ma ahanin shanigu yenbagii libni abi quxaafa ina abi quxaafa uma habboona asaga iska wada oo magaciisii oo dhanba wuxuu qarinayaa tawaaduc lirasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam ina abi quxaafa uma habboona an yusalliya bayna yaday rasuuli اllah rasuulka ilaahi salى اllahu alay waslm hortiisa inuu salaad dad ku dujiyo ina abi quxaafa uma habboona wy سيدنا أبو بكر تواضعا لرسuل الله صلى الله وسلم وبارك xadيثku xadيث شhيkخayn بخاaري مسلم labadooduba ay wariyeen والله سبحaنه وتaعالى